عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب صلاة القاعدين ruuxii isagu fadhiyey salaadiisa balbaabkii weeye oo ruuxii bal matalan dee waatan aan ognay horta salaada faradkaa inay arkaanteeda ka mid tahay ruuxii karayaa inuu istaago al haddaba waa ruuxii adigu fadhi ku tukanayey ayuu xukumkiisii baabkiisii yahay kolay tarjamada imaka waxba kumuu qaydin sheekhu raximahu llahu tacaala ruuxan fadhi ku tukanayaana ruux dee macduuroo xanuunsanaya wuu noqonayaa waxaa kaloo iyadna fadhi kuba tukanaya salaaddii sunno ahayd ruuxu isagoo karayaba fadhi waa ku tukan karaa bal markaa axaadiidu inoo keeni doonaana qayb ahaan faradkay noqon waana axaadiid aan soo marno siaa uguma sii joogjoogsan doono qaybna bal waatan kuba xambaari doono salaaddii sunno ahayd walow laba lafti uu yeelan doono xadiidku waana xadiidkii cimraan ibni xuseyni bal markaa in kolley haddii uu ruuxu macduur yahayna horeynu u soo marno abwaabtii imaamadaynu kuba soo marnay wixii halkaa ku sugnaay oo dhan waanu soo celin doonaa axaadiida ama laba xadiid oo kale haddaanu cudurdaar lahayna dee hadday farad tahay wax bannaan ma noqonayso oo salaaddu ay farad tahay haddii laakiin sunno ay tahay waa ku tukan karaa oo shay jaa-isa weeye ee laakiin ajrigiisii ma noqonaya ajri buuxa waana umuuraha inoo imanaya wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna qutaybaة bnu saciidi can maliki can hishaam bni curwata can abiihi can caaishaةa radia allahu canha anaha qaalat koley caawa wax saasoo cusub oo de markaasaniida inoogu imanaya waxaan filayaa inaanay jirin dadkana waa dad aada u mashhuura kitaabkana aada ugu soo noqnoqod badan oo in badan aan soo aragnay bal markaa waxay tidhi caaisha radia allahu canha uma almu'miniin sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay uu tukaday fii beytihi gurigiisuu ku tukaday walxaal huwa isagu shaakin uu xanuunsanayo waa xanuunsanaya rasuulkii ilaahay kaafku uu fudud yahay oo dee lama shedayo dee waana markaa kasirsan yahay oo dee kolley waa ismi manquusa ayuu noqonayaa waa min ashikaaya oo waa xanuunsanaya rasuulka ilaahay fa sallaa waa tukaday jaalisan xaaliya isagoo fadhiya fadhi buu ku tukaday wa sallaa way tukadeenoo wara'ahu isaga gadaashiisa waa dad soo siyaartay qowmun qowm baa waxay ku tukadeen ayaa tukaday qiyaaman ay xaala kownihim qaa'imiina xaalay taagan yihiin fa ashaara uu ishaaray ilayhim iyagiibuu rasuulka ilaahay gacanta ayuu ugu ishaaray oo anijlisuu fadhiista oo anta waa tii mufasirada ahayd ishaaradii bay noo fasiraysaa ashaara ilayhim macnaha ishaaradiibaa maxaa uu rasuulkii ilaahay u ishaarayey inay fadhiistaan oo gacantiiba ugu ishaaray inay fadhiistaan kolley anta mufasiradaana ee daabidkeedna waa joogaayo jumla ka horeysa macna alqowl kolley leh oo imaka tan laakiin xuruftii qowl aanay kuba sugnayn falama insarafa markii uu salaadii ka baxay ayuu qaala yidhi rasuulkii ilaahay isagoo u caddaynayay in iyagu iyagoo taagan wax cudurdaara may lahayn way caafimaad qabeen waani saasa daraaddeed way istaageen iyagoo waajibkoodii ilaalinaya wixii waajibka ku ahaa rasuulka ilaahayna waa kan fadhiisiiyey wuxuu u caddaynayaa sababtii uu fadhiisiiyey oo wuxuu yidhi innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka wuxubaaba imaam loogaba dhigay oo u yimdee liyu'tama bihi in lagu daydo oo marka leega afcaashii iyo bal wixii dee uu la imanayayba dadkan ma'muumiintii ay raacaan isaga ay kaga daydaan fa idaa rakaca farkacuu marka uu rukuuco idinkuna rukuuca ha ka hor rukuucina wa idaa rafaca markuu madaxiisa sarow soo qaadu ka soo toosan rukuucdiina ama sujuuddii farfacuu idinkuna daba socda uunoo ku dayda isaga oo madaxiina sarow soo qaada kale xadiidka caaisha waynu soo maray dee waxaana kuba sugnaa uun waxaana kuba sugnaa hadduu dee fadhi ku tukanayana fadhi ku tukada taasi way nooguba sugnayd laakiin waa xadiid guud ahaanba sharaxiis iyo umuuraha ku tacalluqsan iyo alfaaddiisu ay noo horeysay bal xadiid kaleoo la midina waa kan waa xadiid anas isagana waa xadiid aynu soo maray waa isla macna xadaana abu nucaymin qaala xadaana bnu cuyaynata can الzuhriyi can anasin radia allahu canhu qaala anahu qaal abu nucaym kolley in badan baan soo aragnay oo fadl bnu dukayn waa mashaayikhda bukhaari kuwooda waaweyn baabuu kaba mid yahay waxaanan soo aragnay labada sufyaanba inuu ka wariyey laakiin marka uu sufyaan idlaaqo sufyaanu thawri buu ujeedaa ibnu cuyeyne isaga waa caddaynaya waa kan wuxuu yihi anas ibnu malik qaala saqada uu dhacay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam min farasin faras buu ka dhacay macnaa faras buu fuushanaa faraskii ayuu ka dhacay kollay geed jiridii baanu ku dhacay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka burburna waa soo gaadhay halkaa qadamkiiyo intaas oo yar dee mala waxa weeyaan jabid iyo taas may ahayn sa lafdigu kuba yim fa khudisha aw fa juxisha labada lafdiba waynu soo maray waxa weeyaan shiquhul aymana dhinaciisii midigaa uu dhacay ayaa hoolhoolmay weeye oo dee burburkiina waa jug adag baa gaadhay bal qadamkuna waxbaabuu yar noqday indhinacii uu dhacayna walow aanu dee wax weynoo gaadhay burburkanuun mooye aanu hayn haylhayl iyo dee hoolhoolan uu hoolhoolmay ayaa kuba yimi fa dakhalnaa calayhi rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh gurigii bay ugu yimaadeen waana bal shakwadii caaisha walow dee markii dambe ay waxa weeyaan xayaatadiisa akhirkeeda ee maradkiisii uu kuba dhiman doonana kaasa fadhi uu kuba tukadee laakiin ka xadiidka caaisha ee uu dadka yidhi fadhiisiiyey may ahayn waqtigaasi waa maradkiisan qadiimka ah weeye ee waa maradkiisii dambe ma aha fa dakhalnaa calayhi waanu u soo galnay nacuudu xaal aan booqanayno fa xadarat isalaatu salaadii baa waqtigeedii gaadhay fa sallaa waa tukaday rasuulkii ilaahay qaacidan xaalu yahay fa sallaynaa anaguna waanu tukanay qucuudan qucuudna halkan waa jamcu qaacid waayo lafdigan qucuud dee mastarka qacadana waa ku yimaada qacada yaqcudu qucuudan oo sida jalasa yejlisu juluusan waa mastarkii waxaana ku yimaadaa jamcu qaacid iyo jamcu jaalis labaduba iyagoo ah oo jamcii qaacidna waa ku yimaadee halkanna waa jamcii qaacid weeye ee maaha mastarkii fa sallaynaa waanu tukanay qucuudan xaala kownina qaacidiina weeye xaal aan nahay kuwa fadhiya dee rasuulka ilaahay bay taa ka arkeen ama amreen waqaala waxaanu yidhi inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa imaam loogaba dhigay in lagu daydo faidaa kabara fakabiruu markuu allahu akbar yidhaa idinkuna raaco daba socdoo hakana hadhina eh allahu akbar dhaha kale lafdiga abi daa-uud iyo xadiidka walaa tukabiruu xataa yukabira ilaa uu allahu akbar yidhaa idinkuna allahu akbar ha odhanina waidaa rakaca farkacuu marka uu rukuucana rukuuca waidaa rafaca farfacuu waidaa qaala samica allahu liman xamidah marka uu yidhaaho samica allahu liman xamidana faquluu dhaha rabbana walaka alxamd bal si aan sheegaya labada xadiidba waa inoo horeeyey waayo waxyaalo fara badan baa labada xadiidba kuba sugan in arrinka uu soo celiyeyna rasuulka ilaahay inuu fadhi ku tukanayay isagoo macduura weeye uu xanuunsanayey macduur bay ahayd salaad faradma way ahayd farad bay ahayd inuu ku tukaday taas weeye ama umuurahan xadiidku uu kulansaday oo dhan dee waxaan filayaa sharaxeediina hagaag baan ugu joogsanay kitaabkiina waa haysataanba bal markaa oo masaladan ah imaamku hadduu ku tukanayo imaamkii raatibka ahaaba dee markaa intuu xanuunsaday fadhi uu ku tukanayo inay dadkiina ay fadhiisaan oo kale balta iyo bal matalan halkan kale ah imaamku samica allahu liman xamida hadduu yidhaaho inuu ma'muumkii rabbanaa walaka alxamdu odhanayo macnuhuna aanu ma'muumku samica allahu liman xamida odhanayn waa daahirka suu yahay bal waxaa umuurahaas oo dhan waa inoo horeysay waxa yimi eebba labadooduba inay wada odhanayaan iyo ciddii kuba tagtay labada kelimaba uu isku darayo ama labada jumlo samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu maamuumku iyo bal wixii kuba yimi iyo ciddii kuba tagtay iyo bal xataa risaalo suyuudulle iyo halkaas ahayd iyo umuurahaas waan soo sheegnay waxaa kaloo inoo horeeyo weliba matega kitaabkana kuba sugnaa iyadoo bukhaari kaba cabiray kolley sheekhiisiina ha kaba soo naqliyo xumaydiye waa maradkiisii hore kaasi macnaa markan uu dadka amray inay fadhiistaan oy imaamkii kol haddii dee ficilkii baa lagu waafaqayaa maanta afcaashiina waa lagu waafaqayaa uu fadhiistay idinkuna fadhiistadaas inay xanuunkiisii hore ahayd ee markii dambe uu wafaadi doono isagoo fadhi ku tukanaya dadkii inay taagnaayeen abubakarna dhinaciisa taagnaa oo ay kaba dhigeen camalkaa hore inuu yahay ama taasi inuu mansuuqiyoo kaa dambe naasikhii yahay waana soo sheegnay dawaa'if salafkii kaba mida saxaabadii aimada qaarkoodna qowlkooda weeye inay leeyihiin may waxa weeyaan xukun mansuukha maaha saxaabada qaarna way ku camalfaleenba oo mar markaa taas markaa kalaam inoo wada horreeye weeye maxalushaahidku imika halkan muxuu noqonayaa rasuulka ilaahay waa fadhiyey fadhi buu ku tukaday macduurna waa ahaa waa xanuunsanaya markaa ruuxu hadduu xanuunsanayo inuu istaaga mashaqa ay ugu sugan tahay salaaddii faradkayd waa wixii uu karayay buu la imanayaaye fadhiguu iskaga tukanayaa dee hadduu fadhiga kari waayena bal waa inoo dambeeya waxa uu yeelayo oo bal maalan markaa taas labadan xadiidna waa salaadii faradka ayay ahayd rasuulka ilahina uu xanuunsanayay amaa salaada sunna aya wixii kuba tacalluqsanaa bal xadiidkan kale ayaa inooguba sugan oo dee lagu xambaaray walow dee lafdigiisu ka acamsanaan doono xadaثna isxaaq bnu mansuuri qaala ahbarana rawx bnu cubaadata qaala ahbarana xusayn can cabdillaahi bni buraydata can cimraana bni xusayni radia allahu canhu anahu sa'la الnabiya salى اllahu alayh wasalam kollay sanadka waxaan filayaa intan aynu kitaabka soo bilownayba waan soo aragnay xusaynkan xusayn ibnu dakwaan iyo bal maalan cabdillahi bni buraydana waa dee kollay waxaa jirta laba nin oo walaalo ah ilmo buraydo weeye saxaabigii buraydat bnulxusayn sulaymaan iyo cabdullaahi baa laydhaa mataanay ahaayeen aadna way u cumriyeen oo dee ka hore wuxuu dhintay boqol iyo shantii hijirada mid baa dambeeyey waa cabdulaahiga baa dambeeyey labadooduba magaaladii marwa intii hore reer madiinay ahaayeen way ka tegeenoo basro way degeen malaa waqtiyadii cuhmaan iyo umuur dee waqtiyadaa dambe fitantii bilaabantay markaasay saasay cumraan ama way kulaba kulmeen cimraan ibni xuseyn dabadeedna marwo magaalada la yidhaaho ayay degeen oo labaduba qaadibay ka noqdeen waxa weeye markaa taas horta weeye marka waxaa inoo soo socda imika sanadka uu soo celin doono ibni burayde isagoo odhan doona ibni buraydahaasi waa cabdilaahigan une ishtibaah baa markaa yimaada kutubta oo marka aan magaca la sheegine ibni burayda la ydhaaha laba ninoo labaduba hiqa ah taabiciintii ah saxaabigaasi wada dhalay oo kutubtii ku sugan markaasaa ishtibaah yimaadaa ina buraydaahankeebaa loo jeedaa ma cabdullaahi mise sulaymaan oo mataankiisa ahaa ayaa loo jeedaa waxaana jirta kitaabka bukhaari markaan joogno ishkaal ma jiro bukhaari sulaymaan kuma sugna sulaymaan kuma sugna cabdullahi ibni buraydunbaa ku sugan laakiin shanta kitaabee kaleba sulaymaanna waa ku sugan yahay ishtibaah waa yimaada marka waxaa jirta daabit xaafid ibnu xajar tahliib tahbiib kuba sheego isagoo aymo kalena ka soo naqlinaya oo ah bal sida lagu kala saarayo iyadoo la kala saarayo ragga ka warinaya ruwaadda la kala magacaabayo kolley daabitkaas xaafid tahliib buu kuba sheegay in sheekhan ilaahay ha caafiyo aad buu kolley u culusaysan ka warhayo oo sheekh maxamed cali aadam oo wadnaha laga qalay oo markaa kolley imikaba waan siyaartay isagun xataa dee waxbaa lagu riixayeyba oo hadalkiisuba bal waa anagoo aada isu naqaanay buu garan waay ilaan magaciisu sheegay imuu soo saarinba laakiin bal markaas uu nadmiyey marka waxaana jirtay daabitka xaafid iyo nadmiga sheekhaas iyo kalaam kaloo kolley la socday kol baan dee markii hore muslimkan soo qaadnay oo dee dadka qaar waraaqdii way hayaanba waxa roon bal ciddii dee u baahnayd inay qolooyinkaas hayay waraaqdaas hore aan daabitka iyo nadmiga iyo waxaa kusoo wada naqlina garaacnayd bal markaas si loogama faa'iidayste ee bal waxaan leenahay kitaabkeennan iyada bukhaari intan ku jirno ishkaal ma jiro cabdullaahi mooyaane sulaymaan inooguma jiro laakiin rijaasha muslim iyo kutubta kaleba weeye bal isagaaba la ydhaho ninka sii xooga badan labadooda eh laakiin waxa weeye taas wey sanadkii imika sanad labaad buu sheekhu u galay أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا إسحاق إسحاق وإسحاق بن منصور كي كورا إنه سقناونا ما هنن كلا قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي أبي وعبد الوارث قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة وكنيك وعبد الله جوي قال حدثني عمران بن حسين mar labaadna mar saddexaadna wuu inoo soo celin doonaa markaa sanadkaa hore labadan sanadeed iyo sanadka dambeba way ka caalisan yihiin ama way ka tiro yaryihiin sanadkan imaka aan hayne uu xadiidkana raacin doono waayo ruux bay isdheer yihiin darajay isdheer yihiin kan imaka akhbarana isxaaq akhbarana cabdusamed baa ka naasilsan ka tiro badan kaa ka horeeya kainoo dambeeya laakiin kani miisa iyo faa'iiduu leeyahay aan kuwa kale ku sugnaynoo kuwa waxaa ku sugan can cabdillaahi ibni buraydata can cimraan halkana muxuu yidhi ibnu burayda xadaanii cimraanu oo taxdiidkan ku sugan weeye haddee samaaca caddayntiisii inuu hagaag u soo gaadho la kulmoonay waa sida u dhaxayn inoo caddaynayso intan baa miisadu ay tahay ama faa'iidada siyaadada ah iyo ladiifada kuba sugan sanadkan naasilka ah iyadoo sanadkaa hore ka caalisanaa wa kaana mabsuuran can xadaanii cimraan ibni xusaynin wa kaana wuxua mabsuuran ay dee waxa weeyaan ruux baaso ama bawaasiir qaba ayuu ahaa cimraan ibni xuseyn waa bawaasiir buu lahaa mabsuurna dee waa lafdiguna ama lafdi kale waa inoo dambeeya insha allah waan arki doonaayo adigu waa baasuurku ama baasuurna way idhaahaan naasuurna walow barhkood ay kala farqiyaanoo ay baasuurkana ka dhigaan markaa waram ama barar gudaha uun uu jiro naasuur markay nuun isticmaalaanna ay yidhaahaan bowa marka meeshiiba ay dilaacdo ay furanto oo dee bogsidkeedna uu iskaba adag yahay ilaa ciladan iyo waxani ama fasaadkani kaba tagay nuunta yidhaahaan tanna waa markay weli barar uun ay tahay dee aanay meeshii nabar noqon laakiin calaa kulli xaalin waa bawaasiirtan aan naqaano taas buu qabay qaala wuxuu yihi markaas cimraan ibnu xusein sa'altu rasuul allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baan weydiiyey can salaati rajuli qaacidan ninka salaadiisa halkan ninku maaha mafhuuma laha waa mihaaluuna haweenaydna waa la midoo dee axkaamtan waa isku mid baa la yahay qaacidan xaliyo isagoo fadhiyo uu tukanayo ayaan weydiiyey waa fatwo guud ahaaneedba weeye xanuun buu lahaa dee kolkolla waxaa dhici kartaba bawaasirtu inaanay u diidin inuu istaagnaado oo taagni uu ku tukado inaanay kaba mancine laakiin waa dee guud ahaan ruuxii markuu fadhiga kuba tukado bal xaaladiisu say noqonayso tii buu weydiiyey rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fa qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi in sallaa hadduu tukado qaa'iman xaaliya isagoo taagan fa huwa afdalu saasaa fadli badan isagoo taagni ku tukada waa ka fadliga badan waman sallaa ruuxa tukada qaacidan xaaliya isagoo fadhiyo fadhi ku tukadana falahu waxaa u sugnaaday nisfu ajri lqaa'imi kii isagu taagnaa ajrigii uu helayuu salaada laga siinayay barhkeed ayaa u sugnaaday ama barhkii waman sallaa ruuxa tukada naa'iman naa'imanta halkan waa si kitaabkaabay tafsiirku inoogu iman doontaaye waa mudajacan weeye isagoo jiifa ruuxa tukadana waayo ruux xataa hadduu luloodo ay lulahayso waata kitaabkaba ay ku iman doontaa la farayo inuu salaaddii iska joojiyo oo hurdo salaad loogu tukanaya maaha ee waa isagoo jiifa ayuu tukaday falahu nisfu ajri lqaacidi kii fadhiyey ajriga uu helayo barhkii buu leeyahay taas buu bal xadiidku kollay lafdiga dee agteenna aada ugu mashhuurka ahaa waa inoo dambeeyaa oo ahaa inuu markuu rasuulka ilaahay weydiiyey uu ku yihi salli qaa'iman fain lam tastadic fa qaa'idan fain lam tastadic fa calaa janbin waa inoo soo socdaa waana xadiidun bal maalan kan dee xadiidkan alfaadihiisii iyo riwaayaadkiisii taasunbuu kaba mid noqonaya halkan waxaa iyada inooguma sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ruuxii fadhi ku tukanayay inuu yidhi hadduu dee taagni ku tukado ruuxu hadduu macduur yahay oo xanuunsanayo oo dee dhibi ay uguba sugantahay taagnidii laakiin uu dee taxamulo oo intuu taa u adkaystay isma kalifuu taagni iskagaba tukado salaaddii faradkahayd way soo geli salaaddii faradkahayd markaa way soo gelaysaa laakiin haddii aanu wax cudurdaara lahayn dee salaaddii sunno ahayd unbuu noqonayaa salaaddii faradkahayd iyada taagni ayaa dee arkaanteedii kaba mid ahayd bal xadiidka ta iyada inooguba sugan hadduu ruuxu taagni ku tukado saasaa fadli badan hadduu fadhi ku tukadana taagnida ajrigeedii barhkiibuu barhkeed buu yeelan hadduu jiif ku tukadana iyadana salaadii fadhi lagu tukanayay ajriga ilahayd kale barhkii ayuu yeelanaya xadiid kolley waxaan filayaa waa xadiid marka la eego jawaanib dee culimmada barhkoodna ay ama hadalkooda uu ku yar badan yahay jaanibka hadalkooda ugu badan yahay waxa weeye xanuun baa horeeya oo wakaana mabsuuran bal waa dee inuu waxyaalihii su-aasha kuba keenay unbaabay meesha odhan kara rasuulka ilaahay fadhi baa la weydiiyo iyada xadiidkani farad iyo sunnaba miyuu shamlinaya mise mid buu u khaas yahay waa mid hadduu farad iyo bal matalan bal marka aan idhaahno sunnihiiba in weeye oo sunnihii weeye ama farad labadoodiiba uu shamlinaya ruuxii macduurka iyo ruuxii aan macduurka ahayn xukumkii miyay ku kala dunaanayaan sunno marka ay noqoto mid weeyaan oo axaadiida kaleba inooguma sugan tahay oo ruuxu hadduu isagoo iska caafimaad qaba fadhi ku tukada uu ku tukan karaaye ha ajrigiisu qeyb waasan oo kale dee niskaasuu noqon laakiin ruux hadduu macduur yahay oo uu xanuunsanayo dee ajrigiisi kama dhinmayo hadduu farad tukanayay oo uu macduur yahay isagana ajrigiisi waa dhan yahay oo bal kitaabkii inooguba iman doonaa xadiid baa waxaa inooguba iman doona ruuxu haddii uu idaa marada alcabdi ow saafara kutiba lahu maa kaana yacmalu saxiixan muqiiman ama wahuwa saxiixun muqiim addoonku hadduu safro ama uu xanuunsanayo wixii uu markii uu xataa xanuunsanayay ama caafimaad qabay ama nagaa uu samayn jiraa loo qoro xataa dee acmaashii qaarkood uu xanuunkanba la kari waayey ajriga waa u soconaya dee kii kalena wixii uu karayay markuu la yimaado ajrigiisu ma dhinmayo waa umuuraha meelaha qaarkood yar ishkaalaadka culimmada kuba keenay khataabi oo kale xadiidkan baa wuxuu yidhi waxaan anigu kuwa xambaaray oo markii hore walow dee haddana wax ka hor yimaadeen in halkan salaatu tadawuc loogaba jeedo kii karayey bal markaas taa looga jeedo taasna iyagii waxa haddana salaatu tadawuc kaba hortimi laftigan awaman sallaa naa'iman oo ah aan mudajac ku fasirnay bal fadhi waa lagu tukan karaa ruuxii sunnaa tukanaye in isagoo iska caafimaad qabo oo iska karaya oon kari waayin jiif miyuu ku tukanayaa oo jiif ma lagu tukanayaa halkaas baa wuxuu yidhi tan baa iyadna ishkaal ku keento wuxuu weliba ka cabiray iyada in bal lafdigani haddaanu naa'imantani aanu idraajiya noqon oo dee laftii sugan yahay macnaha waa laga faa'iidaysanayaa in jiifna lagu tukan karee laakiin siuu isagu kaba cabiray axad ahlucilmiga ka midoo taa ruqseeyey ruuxii iska inuu fadhi lagu tukada waa la ruqseeyey oo axaadiida kuba timi ee in jiif lagu tukada ruqseeyey taas iyada oo aan anigu ka xafiday ama isoo gaadhay ma jiratuu kaba cabiree bal markaa kolley xadiidku iyadoo midna inoo dambeeyo mid weeyaan hadalkiisaasna kolley laaban yar baan ku yar laamaynaaye ruuxuu kolley markaan axaadiida isu wada geysano ruuxuu sunnihii hadduu tukado isagoo karaya taagni karaya way ka gudaysaa laakiin ajriga barhkii buu yeelanayaaba sida xadiidkani kuba yimi allahuma waxaa laga soo reebayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isaga ajrigiisuma qaybsamayna ajri dhan buu lahaa oo saxiixa muslim baa waxaa kuba sugan xadiid cabdillaahi bni camrin inuu rasuulka ilaahay u yimi oo fadhi ku tukanaya isagoo maqlayna xadiidkaa rasuulka ilaahay looga soo naqliyey ruuxa fadhi ku tukadaa ajriga barhkii buu leeyahay markaasuu madaxa gacanta saaroo uu yaabay rasuulka ilaahay fadhi kuma tukanayo dee wuxuu leeyay maxaa rasuulka ilaahay iyaday taa tahay mala ajri barhkii kuma gaabsadeen rasuulka ilaahay baa weydiiyo maxaa dhacay buu idho etuuhi dee saasaan maqlay waan idigan fadhiga kuma tukanayo inii lastu ka axadikum waa saxiixa muslim anigoo idinkoo kale ma ihi macnaa ajrigiisu isaguu dhannaayo bal shaaficiyadu khasaaista rasuulka ilaahay bay kuba tiriyeen salaadaa uu fadhi ku tukaday isagoo dee markaa taagnidiina karaya waa salaadii sunno ahayde in ajrigiisu isaga dhan yahay ee aan la qaybinahayne bal horta taas iyadu mid weeyaanoo ruuxii kan waxaa yimi faradkii baa yimi faradka ruux hadduu macduur yahay macduur yahay oo taagnidani ay culays iyo dhib ay ama dhibi ay ugaba imanayso waxaan leenahay idna ajrigiisu ma dhinmayo xadiidka kale saxiixa bukhaari inooguba sugan iyo qawaaciddu guud ahaan siday keenayso oo ruuxa wixii uu kari waayey inuu kaba dhacayo ajrigiisna kama dhinmayo wuu kariba waayey bal ayaa taa inooguba sugan bacd alculamaa baa waxay halkan kuwa xambaareen marka in sallaa qaa'iman fa huwa afdal waman sallaa qaacidan falahu nisfun ruuxii waaba macduurba waa yar xanuunsanaya laakiin hadduu iskallifo oo uu bal matalan dee mashaqo adagoo uu salaaddii la wadi kari waayo ama ku adkaato salaaddii arrintiisuma gaadhsiisna ee haddii bal matalan markaa isagu is-adkeeyo oo uu bal matalan faradkiisii dee taxaamul macnaayo uu isku kalifo qiyaamkii oo uu laba yimaado ee ajrigiisna waa kaa u dhammaanayo waa sida u fadliga badan kol hadduu inuu uu karayo oo mashaqaha uguma jirtee laakiin uu hadduu taxamulo adkaysto uu karayo haddii iyaday xaaladu taa tahay bal matalan iyadu taa tahay arrintiisa ajrigiisii baaba dee tansiifkani kuba imanaya bal taasna bacdigood marka farad la yidhaahee bal si guud horta waxaan uga xambaarayna waa salaadii sunno ahayd ruuxii aan macduurka ahayn xaaladiisu tan bay noqonaysaa taasi iyadu waa masalo masalada labaad waa ah waman sallaa naa'iman falahu nisfu ajri lqaacid waa taa khadaabi soo naqliyey inaanu axad ahlucilmiga ka mida oo arrinkaa ruqseeyey aanu ogeyn oo markaa taa macnaheedu ay tahay ruuxu fadhi waa ku tukan karaaye laakiin fadhina sii dhaafo idhaa jiifaan iskaga tukanaya isagoo iska caafimaad qaba inaan sunnihii inaanay dee taasi wax jidaysan aanay noqon ahayn waa tukaba cabiray laakiin waxaa jirta horta tirmidi baa wuxuu raximah llahu tacaala kasoo naqliyaa sanadkiisu weliba kusoo naqliya sanadkuna uu sugan yahay xasanulbasri oo kale isagoo yidhi ruuxii xanuunsanayey hadduu doono waa ruuxii meye sunno tukanayaan ujeedaa hadduu doono salaadii tadawucay taagni waa ku tukan fadhina waa ku tukan jiifna waa ku tukanoo bal salafkii qowlkaasi waa jira marka la eego madhabahana shaaficiyadu laba wej bay leeyihiin labada wej mid ahaanoo weliba kay mutaakhiriintoodu xoog yeelaan ama ay saxiix yeelaana waa in jiifkiina lagu tukan karo waa mid malakiyadna iyaguna weji saasa ayayna leeyihiin bal markaa taasoo kaleo dee xadiidkana way xujaysteenoo bal yaan camal weynoo saasi aanay jirinbe sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala kitaabkiisana aliimaan alkabiir isagoo arrinka soo qaaday wuxuu kaba cabiraa isagu suu ka cabiro weeye walow arrinkaa xasan jiro waa runoo de cid kale oo waxa filaya axad salafkii ka mida oo baneeyey salaata tadawuci mudajican min hayri cudurin ruuxuu inuu tadawucii jiif iskaga tukado isagoon cudurdaar lahayn ma jiro waxaanu kaba cabiraa walaa yucrafu ana axada min asalaf facala dalik axad salafka ka midi inuu saa sameeyey adugu qowlkaa xasan isana qowl buu ahaaye oo taa sameeye ma jirto laakiin taasi inay bannaan tahay madhabka shaaficina wej baa kuba sugan madhabka axmed baa wej baa kuba sugane laakiin wuxuu kaa cabiraa laa yucrafu lisaaxibihi salafu sidqin cidda laakiin qowlkaa ku tagtay wejkaa kuba tagtay salaf sidqi oo kaba horeeya oo la yidhaho waa lagu dayanaya oo taase taasi maba jirto weliba wuxuu leeyahay masaladanna waa masalo dee ah mima tacumuhu bihi lbawaayo dee wax iska caamo had iyo goor soo noqnoqon karta oo haddii dee ay u bannaantahay ruuxii muslimka inuu tadawuci dhinaciisa uu kuba tukado isagoo iska caafimaad qaba oon xanuun kuba jirin saa uu fadhiiba uguba tukanayo iyo raaxilo waxay ahaan lahayd wax laynoo soo naqliyo la sameeyiyo taasoo bal adigu qowlkiisu waxa weeye madhabka shaaficiya madhabka axmed ka maalikiyadna waan kuba daraynaa wej kuba sugan haba noqdee axad salafkii ka midoo sameeyey ama taasi ma jirto oo bal markaa wuxuu leeyahay umuurahan dee waxay noqonaysaa un ruuxii macduurka in laguba xambaaro waana taan laynay dee khilaafkaasna madhabaha waa jira xasanulbasrina qowlkiisaasi waa jira waxaan adugu ku soo ururinaynaa uun waxa weeye bal ruuxii faradkii ruuxii macduurka ajrigiisu kama dhinmayo kolba sidii uu karaana u tukanaya haddii uu kari waayo fadhigiina jiifkiibuu kuba tukan xadiidna waa inoo dambeeya sunnihii marka ay noqoto ee ruuxii isagoo hadduu xanuunsanayo uu fadhiga kuba tukado sunnihiisii isagana ajrigii ma tansiif iyo kala badh ma jirta ajrigiisoo dhan buu leeyahay waayo waaba xanuunsanaya ama waaba macduur haddaanu macduur ahay inuu fadhigii kuba tukado ama ha weynaada ama ha yaraadee dee waxa weeyaan waa leeyo way u bannaan tahay laakiin ajrigiisa wuxuu noqonayaa ruuxa qaa'imka ajrigiisa barhkii ayuu noqonayaa bal taaba weeye inta u yar dambaysaana ruux hadduu fadhi kuba tukanayo seebaa mudane uu fadhiisanaya bal xadiidku waa idlaaqay fadhi ha ku tukada buu yidhi markaas si u fadhiistaaba inay u noqonayso xadiidka idlaaqiisa way nooguba sugan tahay in kolleyna waa say aimada sida shaaficiyo kalaamkiisa ama macnihiisu ahaa laakiin seebaa mudan shaaficiyadu ama imaam shaafici qowlkiisa iyadaase waxay iyagu doortaanba inuu isagoo muftarishahsan atixiyaadkaan u fadhiisanoo kale saasa inuu u fadhiisto kolle aimada kale saddexdiina waxaaba malaa sida mudan ay kaba dhigaan inuu mutarabbic saas si labada fadhi ay u kala dunaadaan labada fadhi ay u kala dunaadaan inuu dee mutarabucu u fadhiisto hadhowna rukuucdiiyo dee sujuuddii markuu la yimaado atixiyaadkii iyo fadhigii iyo iftiraashkiibuu laba imanaya ila calaa kulli xaalin idlaaqan marka la eego dee waa shay jaa-ise taa culimmaduna waa keebaa mudan iyo seebaa mudan weeye bal kalaamkaan yar dheeraynay baabka halkaasaan adigu xadiid ka yar baaxaynaa kolley kalaamkuna intaaba ka badan yahay weliba qolooyinkiina fadxa isaga waxaan filaya waa kitaab aan nadiir u lahayn shuraaxda guud ahaan axaadiid lagu sharxay oo dhan wax u dhigma iyo wax lamid iyo wax ku dhowtoona maba jirto cilmiga ku suganna aada iyo aad buu uga badan yahay in haddee xadiidka u dhagaysataan oo markaa dib ugu noqonaysaan meel inaad ka eegtaan mooye aydaane waxayla habboon dee ruuxu inuu shamariyo kolba casharka fursadna way u tahay kitaabkii uu ku dhammeeyo habeenba casharkaa la dhigtay hadduu markuu isha hagaag u soo wada mariyo sidaa kitaabkii waa u dhammaanaya marka dambe waqtigu u dhammaadaba haddii la idhaho kitaabkiibu iskaarhsiinaya baabu salaati alqaacidi bilcimaay ruuxii fadhiyey salaadiisa uu ku tukanaya bilcimaay ishaaro baabkiisii waya bal xukumkeeda oo muxuu tanna u wadaa u fadhiyaao fadhi buu ku tukanayaa kolley rukuucdiiyo sujuuddii baanu hagaag u dhammayn sa aanu fadhiga tanba uba dhammayne uu ishaaray iyaga ishaaruu kuba tukaday maxaa xukumkeedu yahay ma inuu dhammeeyaa laasim ah mise waa ku tukan karaayo ishaaradaas waa laba iman karaa taas buu baabkeedii yahay alimaanna waa ishaaradii waa ti aynu kuba soo maray dee markii rasuulka ilaahay raaxilada korkeeda kuba tukanayey inuu rukuucdii iyo sujuuddaba ishaarayey ha kala hooseeyeenbe bal taas buu baabkeedii yahay xadaana abu macmarin qaala xadaana cabdulwaariثi qaala xadaana xusayn ilmucalimu can cabdillaahi bni buraydata ana cimraan bna xusaynin wa kaana rajula mabsuuran nin bawaasiir qaba ayuu ahaa wa qaala abu macmarin maratan abuu macmar mar wuxuu yidhi de waa mararkan xadiidka lagaba maqlay bukhaari kaba maqlay mar waa ka aan aragno muxuu yidhi can cabdillahi bni bura ana cimraan bna xusaynin waqtina wuxuu yidhi waa cabdillahi bni camrin almuqcad abu macmarku sheekha bukhaari can cimraan oo halkan ana cimraana bna xusaynin uu yidhi ayuu yidhi can cimraana dee waana isla miduun qaala wuxuu yidhi markaas anna iyo can halkan waa sa'altu waxaan weydiiyey annabiya sala allahu calayhi wasalam can salaati rajuli ninka salaadiisa walxaal huwa qaacidun uu fadhiyo uu tukanayo faqaala wuxuu uhi man sallaa qaa'iman fahuwa afdalu waman sallaa qaacidan falahu nisfu ajri lqaa'imi waman sallaa naa'iman falahu nisfu ajri lqaacidi oo xadiidkii makaan soo laqbayo dee laqbadii kuma laabmayo qaala abuu cabdillaahi waa bukhaari wuxuu yidhi naa'iman cindii mudajican haahuna lafdiga naa'im maha dee luqada inay macnaheedu yahay inta naa'im la idlaaqay idijaac loo jeedo waa seexo shay ahayd iyo ruux hurda laakiin halkan marka ay noqoto waxaa looga jeedaa maha ruux hurdooyna ruux hurdaa salaad ma tukanayo balkii luloonayay ayaa la yidhi salaadda iska dah oo fara kaba qaadba ee waxa weeyaan waa jiifa oo jiif kuba tukanaya oo fadhigii baanu ku tukanaya jiifbuu kuba tukanaya bal kolley xadiidku waa kii aan kaba soo baxno dee kalaam inooguma dambeeyo laakiin waxa ay tahay tarjamadii baan dib ugu laabmaynaa baabu salaati alqaacidi biliimaa'i waa ruuxii fadhiyey bal salaadiisa xukunkeed uu ishaaro rukuucdiiyo sujuuddii uu ishaaraya uu ku tukanayo tarjamadaasuu dhigtay xadiidkiina markaan eegnaynu lafdigiisii eegno biliimaa'i kuma sugna wax biliimaa'i oo inoogu sugani ma jirto taasi imika waxay keentayba oo imika halkan dee culimmada qaarkood inay kaba dhigaan wase ismaaciili oo kale intuu kuba bushiyey ima ayuu tarjamay laakiin xadiidkii noom unbaa kuba suganoo waxaa la arkaa bukhaari lafdigii naaim inuu naa'iman inuu tasxiifiyey agtiisii isaga tasxiif kaba dhacayoo uu tan uba qaatoo tasxiif ay tahay dee arrintuna taas maaho waa kan fasiray naa'iman cindii mudajacan inay tahay waa kanba fasiray waa barhkood sa yidhaaheen ibnu rushayd oo kale isagu wuxuu ka dhigaya mudaabaqada xadiidku tarjamadii waafaqayo in ruuxan dee dhinac kuba tukada waxaabuu u baahanayaa hadduu dee dhinaci unoonu soo fadhiisan imihiibuu u baahanaya oo xaggaa marka la eego inay taas ishaaradeed ay tahay waxaa kaloo suurtagal halkan bukhaari inuu dooranayo dee bal alimaana inay kol haddii fadhigiiba ay u banaanaaday alimaana ay uba banaan tahayo kolley bukhaari hadiyo goor waata yidhaahaan fiqulbukhaariyi fii taraajimi kolkolle taraajimtiisu waxbay yar noqota dee ama munaasabadii baabka iyo xadiidka ama kaba dhexaysay kolkol inay aada u qaamid noqoto bal nadarkii si aada u daqiiq aha macno aada u fogba inuu ishaarayo si imaka macnahan ay yidhaaheen oo kale oo kolkol dee aanay muuqanba oo taa barhkood weliba ayma waaweyn ay halkan ama tasxiifiye barhkoodba san kale ay naa'ima bedelkeeda imaa ay dhigteen ay kuba sharxeen kitaabkoodii shuraaxda qaarkood ruwaadda qaarkoodna halkaa tasxiif kaba dhacay dee barhkoodna bukhaari ay taas kuba bushiyeen oo habeenkii aynu cashirka soo bilaabayna waxaan soo yarmaray tarjamadii ahayd oo kolley waa xadiid aan lahaa munaasabadiisuma muuqato waa dee taraajib saasaa kitaabka ku jirjirta oo laakiin ay dee kolley balshuraaxdii wixii ay yidhaaheen iyo waxyaalahaas loo laamayo halkii aan kaba soo bilownay ahayd baabku baabun yaqsuru idaa kharaja min mowdici ayaa waxaa xadiisyadii kaba mid ah xadiidkii caaisha asalaatu awaluma firidat ragcatayn fawqirat salaatu safar dee kuma sugnayd in salaada safarku laba ragcadood ay tahay mooyaane wakhtiga uu gaabinayo iyo markuu meeshiisa ka baxay in salaada gaabinteeda ay u bilaabmayso inna kumay sugnayn oo kale taasi kumay sugnayn habeenkii markaa waxaan kuba dhaafay dee munaasabada xadiidkan bal kuwa kale mooye taasi daahir maaha xaafid bnu xajar oo kale wuxuu kaba dhigaa dee in kol haddii qasrigii safar lagu xidhay safarna uu yahay markaa la baxo inay halkaa ay kaba imanayso cayndii baa wuxuu dhahaa tacasufaha kuma sugnaadee lafdigan ah asafar wuxuu tilmaamayaa musaafir buu tilmaamayaa dee musaafirna waa ruuxii baxay ee dee isagu socday ka baxay gurigiisiibaa musaafir noqonayo halkaas bay tahay adigu waa waxaan leeyahay waa yar macno baciida ama taas halkan oo kalena bal macnaha ibnu rushayd sheegay oo ah ama markaa uu dee dhinaca uu ruuxu ku tukanayay inuu u baahday iima uu u baahanayo in ama macnahan ah dee kol haddii waxa weeyaan xaggii shaarica wax tafsiiri aanu meeshii kaba iman wama sallaa naa'imanuul tafsiir aanu kaba iman xaggii shaaricoo la kala qaadin in xaaladana ay bannaantahay iimaa sidata kaleba ay u bannaantahay waa macno ay leey waaba intaasuu taa ishaarayo ayaa macnuhu uu noqonaya horta bal meesha tarjamada taasa inooguma sugnayd laftiga xadiidkana inooguma sugnaa bal markaa waxa ay tahay maxaa a'immada iyo culimmada agtooda ishaaradani ay noqonaysaa oo waxa weeyaan xagga marka la eego ruuxii jiif ku tukanayay bal maalan ruuxii fadhi ku tukanaya waxaaba dhici karta inuu ama dee waxa weeyaan sujuuddiisii waa taam yeeli karaa rukuucdiina kolley xadda raacka dee intii waaba kanoo ishaaraya ruuxii jiif ku tukanaya taas ishaaro halkan uu ku kaaftoomaa si uu fadhigiiba ama jiif uguba kaaftooma miyay dee isagii u bannaantay mise uma bannaana kolley inta badan ahlucilmiga waxaabay leeyihiin rukuucdii iyo sujuuddii inuu la yimaadaa laga maarmaan bay noqonaysaa haba fadhiisto tii ha laba yimaado waana jirtaa laba wajoo shaaficiyadu ay leedahay mid ahaan walow in waxa weeye ay leeyihiin kol haddii dee tanaful muda isagoo mudajaca u bannaanaaday tan kalena way u bannaanaanaysaaye bal adigu xadiidka waxaan leenahay laftigiisa inooguma sugna ee waa macnaha guuduun barhkoodna meeshii ay kuba tiriyeen inay tasxiif meesha galay laakiin tasxiif ma jiro waa kan isagiiba inoo sii fasiray ee waxa ay tahay uun bal kolley salaaddii inuu taam yeelo weeye wixii la kari waayey waa kaba dhacaya laakiin wixii uu karayay inuu laba yimaadaa kolley taasi waa tan mudan bukhaarina waxaa la arkaa inuu idlaaqan iyo tafsiil la-aantan aan la kala qaadqaadin inay xaaladanna waa xaalo iman kartee inuu taa u dooranayo oo uguba tegayo jawaaskeed baabun idaa lam yudiq qaacidan haddaanu karin inuu tukado dee yudiq qaacidan an yusaliya qaacidan sallaa waa tukanayaa calaa janbin dhinaciisa isagoo u jiifa ayuu u tukan wa qaala cadaaun cadaa ibnu abi rabaax wuxuu yidhi in lam yaqdir haddaanu karin an yataxawala ila alqiblati qiblada xaggeeda inuu u wareego oo uu kari waayo sallaa waa u tukanayaa xaysu kaana wejhu kolba xagga wejigiisa uuba jeedo taasba weeye oo bal xadiidka waxay noo soo socda hadduu fadhigii kari waayo dhinac buu u tukanayaaye hadalkan cadaana macnaa waxa weeyaanuun waa dee tan bay nadiir u noqonaysaaye oo wixii kolba faradka ahaa ee la kari waayey in lalaba yimaado ruuxu bal farad kale ama wixii kale suurtagala ayuunbuu u wareegayaa ayay noqonaysaaye hadduu ruuxu qibladii buu u jeedsanba kari waaye xaggii qibladii kolley wadciga uu yahay iyo sida uu yahay iyo cid u jeedisaane maba jirto adigu qibladiibuu kari waaye inuu xaggeedii u jeedsto dee salaaddii waa tukanayaa intan baa ka dhacaysa istiqbaalkii baa kaba dhacayo wuxuu u tukanayaa xagga wejigiisu yahay ayuu u tukanayaa saa dee ruuxii fadhigii kari waayeyba uu u jiifsanayo fadhigii markuu kari waayo jiif uguba tukanayo hadduu qibladiiba kari waayo inuu ujeesto ama cid ay u jeediso dee si u suurtogelaysay ayuunbuu tukanaya waa hadalkan uu yahay hadalka amaa xadiidku waa kan xadaثna cabdan can cabdillaahi can ibrahim bni dahman qaala xadaanii xusaylu اlmuktibu can ibni buraydata can ciraan bni xusayni radia allahu canhu qaala anahu qaal walaa xadiidkii makaan ka soo baxnay laakiin lafdi kaluu leeyahay weeye xagga rijaashuna in ibraahim bnu dahman oo kii habeenadan ama labadan habeen nagu soo noqnoqda isagoo mucalaqaad lahaa cabdullaahina waa cabdullaahi bnu lmubaarak cibaaradan xuseyn waxaynu ku soo maray sanadkii kan ka horeeyey xuseynun ilmucallimu waa xuseynkii mucallimka ahaa waa xuseyn ibnu dakwaan imikana waa isaguun laakiin muxuu yidhi almuktibu haddii barhkiina uu xarakaysan yahay almukatibu almukatibu min ataktiib iyaduna waa lamid iyadoo dee kaafta markaa la xarakeeyo inta la shado bal markaas iyo muktibo laakiin waa isla mid mucalimkii unbuu la mid yahay muktib oo waatan dee kataatiibba meelahan malcaamadaha iyabaaba dee kataatiib waata la yidhaah walow lafdiga dee uu jamac yahay oo mufradkiisa muxuu noqonayaa saaxibulqaamis waxaabu kaba dhiga kutaab oo kale mee jawhari buu kasoo naqliyaa waan ujeedaa kutaab inay jamco kaatibna way tahay meeshan dee wax lagu bartay malcaamadii iyo taasna kutaab waa laydhaha markaasaa kutaab taa kataatiib lagu jamciya isagu waa diidanaa oo qalad buu taas bidaya walow jamcan haddana isagu soo naqliyo kataatiibe bal waxaan leeyahay haddii laydhaha aktabahu iyo haddii laydhaha katabahu labaduba macnaa waa callamahu lkitaabata marka waxay muktib odhan jireen kan caruurta ama ciyaalka oo kaliya awlaadda baraya kitaabada iyo qiraa'ada iyaba almuktib waa mucalimkii markaa la mid yahay almucalim iyo almuktib iyo almukatib barhkoodna dee rag kalena waa lagu sifeeyaa waa sifadii xuseyno macnaa waa kii mucalimka ahaa barayey awlaadda kitaabada iyo qoraalka iyo taas barayey weeye isaga ahaayoo sifadiisii ay tahay marka waa sifadii xuseyn almucalim iyo almuktibna macno keliya inoo tilmaamayaan walow dee lafdiga muktib uu kasii khaasan yahayoo waa kii mucalim gaaro waa kaa kitaabada saa wax loo qorayiyo dee loo aqriayo waxbaraya awlaaddii baraya kaas buu ahaa wadiifadiisa tan ahayd can ibni bureyata waaye can cimraan ibni xusein radia allahu canhu qaala kaanat bi bawaasiru bawaasiir baa ugu sugnayd fasa'altu waxaan weydiiyey annabiya sala allahu calayh wasalam can salaati salaadii waaba dhici kartaa xanuunka daraaddii inuu taagnidii ay xanuunkii kuba sii siyaadinayso bal waan weydiiyey faqaala wuxu uhi salli tuka qaa'iman xaalatay adoo taagan fain lam tasadix haddaanad karin faqaacidan xaalatay adoo fadhiyo tuko fain lam tasadix haddaanad karin facalaa janbin dhinac ku tuko adoo fa mudajican calaa janbin bal iyada tani dee macnihiisuna waa inoo cadyahay kaa hore hadduu ishkaala lafdigii hore lahaana ishkaaladii ma laha salaadii faradka ahayd haddaad kari weydo inaad taagni ku tukato fadhiiso haddaad fadhi kari weydo jiifso oo jiif kuma tuko marka waxa ay tahay uun inta uu ruuxu taagni karayo fadhi kuma tukanayo inta uu fadhi karayana jiif kuma tukanayo kollay in xaggan marka la eega istidaacadaasna maaha aslanba inaanu taagnaan karahaynba maaha ee intooda badan culimmadu ay dhahaan wixii taagnidiibaa mashaqo iyo culays iyo dhibbaa uga imanaya xanuunkii kusii ziyaadinaya ama ay mashaqadii kuba badnaanayso xataa hadduu dee taxamuli karayo adkaysan karaya laakiin ay waxaani mashaqo iyo xanuun adag ay u leedahay fadhigu waa u banaanaanayaayo karitaan la-aantu waa ruux jiciba waayey oo istaagiba waayen arrintu maahee ruuxii dee xanuunkiisani ama uu ku ziyaadayo ama dee dhib iyo adayg oonu dee taxamuli karayn ay uga imanaysa taagnidii fadhigii ula iman fadhigii kay ugaba imanaysaana jiifkii uu iska jiifsan weye xageebuu u jiibsanayaa kolley riwaaya waxay kuba timi oo iyadu marka xagga marka la eego jiifka inuu dee dhinaciisaa midigisoo qibladii u jeeda bal uba jiibsanayo taas bay riwaaya kuba timi yacni kitaabkeenna riwaayaadkeena uguba suganba ahaaninba oo bal matalan taas weeye waana jiraa aimada qaarkood inay dee yidhaahaanba dee qadaadka intuu u jiibsadaa lugihiisina qibladii ay xigayaan madaxiisina sare loo soo yar qaadayaa si wejigiisu qibladii u qaabilo laakiin laftigaa xadiidka aan soo sheegayo daraquniyo ay wariya waa hadduu kari waayo xataa inuu dee dhinaca midig intuu u jiibsado taasoo kale ayay xaaladaasna imanaysaay bal adigu waa jiibsanayaa waa markaa cinda alcajsi can xaalati lidijaac weeye can xaalati maalan qucuud uu jiifsan dhinaca midig baanu u jiifsan kollay sidaa xadiidka daraaqni kuba yimi oo waana jumhuurulculamaa qowlkood oo ah qucuudka markay noqoto haddii la kari waayey dhinacan oo loo jiifsado ayay noqonaysaa xaalada xigtaa xanafiyadoo kale haddee iyaguna tan soo qaadeen laakiin taa horta dhinacan baa xadiidku inooguba yimi bal taas wey xadiidkana intaa wax ka dambaysa kumaba sugna marka dee waxaa loo dariishadayba xadiidka kol hadduu ruuxu jiifkiina kariba waayo oo cajsigiisii heerkaa gaadho oo dee bal maalan imaka xaaladaa kari waayo in in intaa wax ka dambayso dee salaadii hadhow la faraya aanay jirin oo dee arrinta ay kaba dhacayso salaadii marka ay kaba dhacayso waa xadiid markaas oo ama la yidhaaho madaxuun ishaar ama la yidhaaho ishii uun bal maalan ha ishaaro ama ha la yidhaaho qur-aankii uun bal maalan iyo dikriga carabkiisi ha ku dareeriyo ama kuso taas laba yidhaaho inaanu taa odhanahayn waayo xadiidka wax intaa dhaafsanoo kuba yimi ma jirto waana kolley xanafiyad iyo maalikiyad iyo bacda shaaficiya qowlkood bacda shaaficiya waxay kaba dhigaan de hadduu taasna kari waayo ishaaro madax hadduu kari waayo waa jafnigii iyo waxyaalaha ishaaradeed haddii kalena waxay ka dhigaan munaadkii salaadu waa caqliga ama caqliga iyo garashadii inay jirto uun haddii xaadir alqalbi uu yahay takliifka kama dhacaye waxyaalahaas buu la imanuun midkii uu karo marka caqligii meeshii ka baxana dee munaadkii takliifkuwa meeshii kaba baxay xadiidka intaa wax dhaafsanay ma jirto xataa bacda shaaficiya qolooyinka kale qowlkooday qabaanoo kol haddii xaalada facalaa jambin ama waxa weeyaan dee issilqaba aan idhaahno haddii taasna ay u suurtogelayso wixii intaa ka dambeeya oo wax lasii farayo ma jirto oo la odhanayo ruuxii dee hallalaba yimaado dee ruux intaasna kari waayo xaaladaa gaadhay waxaa la arkaa dee waxa weeya wax kaloo lagu sii kalifo lagu sii xambaaro oo la idhaha madax dhaqaaji iyo ama il dhaqaaji oo kale iyo ishii kuba ishaariyo inaanay jirinba taasbabe laakiin waxaan leenahay kolley aimada xalkididna taas waa loo dariishaday dee qolooyinna qowlkoodu kaa weeye iyagoo kaba dhigaya salaada wujuubkeedu inuu takli caqliga joogitaankiisa yahay kol hadduu xaadir alqalb ama xaadir alcaqli yahay bal wixii inay intaasna lasii dhaafin karoo manaadkii takliifku weli uu jiro iyagoo taa ka dhigo anigu waxay musanadkoodiiyo waxay ka dhaqaaqaynu yahay baabun idaa sallaa qaacidan uma saxa aw wajada khifatan tamama maa baqiya wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala idaa sallaa hadduu tukado qaacidan xaala kownihi qaacidan oo fadhi buu ku tukanayay waanu xanuunsanayay uma saxa waabu caafimaaday ruuxii xanuunsanayay ayaaba ilaahay caafimaad siiyo oo waxay noqotay inuu karayo inuu istaago aw wajada wuxuu helay khifatan bal xaalo kaleba aan kaba dhigno waa iska cuslaayo culaysu iska yar culus yahay iyo cajzi iyo waxyaalo ayaabuu fadhi iskaga tukanayo waa sunnihii dee isagoo taagnidii karayo wajada khifatan fudayd baabuu helay inuu yar fududaaday oo kale tamama maa baqiya wixii u harhsanaa ayuu taam yeelayaa oo macnaha waxa weeye halkan dee waa xadiidkuna way noo soo socotaaye culimada qaarkood baa waxay kaba cabireen ruuxu hadduu fariidadii markii hore kari waayey oo uu fadhi ku tukanayo cajzi daraaddii dabadeedna isagoo salaaddii ku dhex jira uu karay taagnidii inay waajib ku tahay inuu salaadii soo bilaabo oo dib ugu soo celiyo ina waa kan karaye tii radinteed weeyo waxa weeye ruuxii waa markii hore cajzi daraaddeed buu u fadhiistay salaada dhexdeedii baabuu caafimaaday oo uu taagnidii karay halkii unbuu ka sii wadaya laba ragcadood hadday taa ahayd kuwii hore kusoo celi lama odhanayo waa istaagayaa intii u harhsanayd unbuu la imanaya intii u harhsanayd ayuunbuu dhammaynaya taas baa ayaa macnuu yahay tamama maa baqiya wixii u harhsanaa buu taam yeelaya laakiin muxuu ku taam yeelayaa waa taagnidan ayuu ku taam yeelaya waqaala alxasanu xasan wuxuu yidhi in shaa almariidu ruuxii xanuunsanaya hadduu doono sallaa waa tukanaya ragcatayna laba ragcadood qaa'iman xaalu yahay isagoo taagan wa ragcatayna laba ragcadood qaacidan isagoo fadhiya ayuu tukanayaa kalley macnuhu dee maaha inuu ruuxii xanuunsanaya ikhtiyaar taasa leeyahay waa taa aynu soo aragnay istidaacada inay arrintu ku xidhantay iyo qudrada oo hadduu kari waayo buu tan yeelanaya waxa ikhtiyaarkiisa la yidhaa maaha waana siday barhkood saa ibnu tiin iyo ay kuma bushiyeene macnuhu waxa weeyaanuun ruuxii bal maalan isagu xanuunsanayay ee salaad fadhi ku bilaabay ee waxa weeyaan taagnidii haddana markii dambe karay dee wuxuu leeyahay inuu taagnidii isagoo salaada wixii u harhsanayd un taam yeela ayuu leeyahay hadduu xanuun aanu dee sunno ahayd bana iyadna saasay noqon oo labar isagoo fadhi ku tukaday intii kalena taagni waa ku tukan kara si rasuulka ilaahayba iyada ta xagga sunnaha yeelay altaaba wey qolooyinkiina fatxa haysta markaa baabun idaa sallaa tarjamada uu qabanayo waa aniga kolley waxaan aragnaa nusqooyinku inta badan waa isla midba wayaan oo waa wax dee ha kala horeeyeene kuwa dambana inta badan ay u badan tahay un dee in la kala tii hore u la rogaye waxay ii taalla wa fii hada tarjamati bal halkaa eegtay ishaaratun ila raddi calaa man qaala man iftataxa alfariidata qaacidan licajzihi can alqiyaami uma adlaqa alqiyaama adlaqa ii taalla waa baabun idaa sallaa un sadarka saddexaad buu noqonayaa baabka markuu sheekhu qabanaya adlaqa iyo taalla dee adlaqana maahay waa adaaqa alqiyaama weeyaan waa laam kuma jiro ee lafdiga sawaabkiisu waxa weeye uma adaaqa alqiyaama karay inuu istaago wajaba caleyhi listinaaf waa barhkood say yidhahan waana hadalka uu radiyayo ee adlaqa maahay waa adaaqaan leeya saxda umaan leeya meesha cibaaradan ama lafdiga ficilka xdثna cbdاللahi بن يوسف qال أخبرna مالك عن هiشام بن عروة عن أبيه عن عائشhaة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها lm tرى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kollay سندku macaa ka dambana waa xadiidkan uu soo celinaya waana labaduba xadiiث malik ee isaga unbaa dee sheekhyadiisu ay kala duwan yihiin waana dadkii inoo horeeyeynu hore usoo araragnay haddaba curwa iبن زubayr baa wuxuu yihi caaisha uma almu'miniin radia allahu canha wa can abiha ayaa u warantay oo waxay ugu warantay annahaa caaisha lam tara inaanay arag rasuul llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay yusalii salaata leyli isagoo tukanaya salaada habeennimo qaacidan xaaliya qad waa weligeedba aslan wey iyo inaanay aragba oo waxa weeyaan inaanay arag horta weligeed arag isagoo tukanaya fadhi ku tukanaya salaadii habeennimo xataa asanna ilaa weynaaday oo intii hore oo dhan rasuulka ilaahay taagni buu ku tukanayay markuu weynaaday xataa asanna waxay noo dambaysa xadiidka uu soo yar celcelin doonaa weliba marka dee salaada habeennimo bilowno oo casharkan wixii ka dambeeya inoogaba bilaabmi doona xataa kabiira waa markuu weynaaday xadiid markaa xafsana waxaa kuba sugnaa sanadii ugu dambeysay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inay ahayd oo welibana salaadiisu ay u badnaydba inuu fadhi kuba tukado intaa dambe weynaaday say bal maalan kolley in waxa weeyaan iyadna xadiid caaishana kuba yimi lakin waa sanadaa dambe wey fa kaana wuxuu ahaabay tihi caaisha yaqra-u mid aqriyo horta markaa intii hore oo dhan rasuulka ilaahay isagoo salaadiisa habeennimo ay dheer tahay ay dee gaadhaysiisa inoo dambaysaba aynu ognahay lugihiisu inay bararaan taagnidan dheer daraaddeed iyo markaas la bararaanba la duldilaacaanba se laftii kuba yimi xataa tatafadara qadamaa ayaanu haddana fadhiisan jirin waa taagnaanayay markaas laakiin markii dambe uu cuslaaday weynaaday ayuu fadhi ku tukaday markaa dambena seebuu yeelaya waa tan fa kaana wuxua yaqra-u mid aqriya qaacidan xariya isagoo fadhiya fadhi buu qur-aanka ku aqriyayay xataa idaa araada marka uu doono an yarkaca uu rukuuco qaama uu istaagayay fa qaraa wuxuu aqriyayay naxwan min alaaiina aayatan wax adigu ku dhow soddon aayadood oo arbaciina aayatan uma rakaca uu rukuucayay markuu soddon aayadood ama afartan aayadood in ku dhow aqriyo ayuu rukuucayay xadiidka dambena waa riwaayo xadiidkani leeyahay uun markaa waan siraacinaynaa wuxuu yihi musanifku xadaana cabdullaahi bni yuusufa qaala ahbarana maliku can cabdillaahi bni yaziida wa abinadri mawlaa cumara bni cubaydillaahi can abi salamata bni cabdiraxmaan can caaishata umi lmu'miniina radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam se aragtaan xadiidka bukhaari sheekhiisu waa mid keliya cabdullahi bni yuusuf ataniisi buu labadaba ka wariyey dee isaguna maalik buu kaba warinayaa laakiin maalik marka la gaadho ayuu laba dariiq soo naqliyey mid waa hishaam bni curwata can abiha can caaishata midna waa maalik waa can cabdillahi bni yaziid waa abinadri way siman yihiin cabdullahi bni yaziid iyo abinadri can abi salamata can caaishata xagga tirada markaa labada sanad waa isla mid ee dee dadka kala duwan cabdullahi bni yaziid kan joogaana waa cabdullahi bni yaziid almakhzuumi baa laydhaa kollay dee rag waxoogaayo cabdullahi bni yaziid laydhaa baa kutubta inoogu sugan oo bukhaarina barhkood dee ha kala horhoreeyeena ay ku sugan yihiin markaa ninkan reer beni makhsuum baa loo tiiriyaa laakiin waa mawaalidoodii uun reerka kamuu dhalan waa nin reer madiino oo qaarina ahaa ama muqrina ahaa sheekhyada maalik kaba mida qolooyinka atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa ayuu ahaa dee adigu waxoogaaba isaga kaba wen yahayoo siqaara taabiciin ayuu la mucaasarooday saxaabada qaar waa soo gaadhay laakiin cid uu arkay ma jirto oo markaa waa atbaacu taabiciintunbuu kaba mid yahay ama waa kuwa xaafidnu xajar qolada lixaad ka dhigo ama asaadisa kutubta lixda ana riwaayo ku wada leeyahay bal waxaan leenahay waa cabdullahi bni yaziid almakhzuumi almadani waana in kolley in reer makhsuumkan loo tiriyeyna waa mawaalidoodii ee kamuu dhalan ama ninkan kale abunadir salim ibnu abi umaya isagu waa nin dee isna caalim ahaayoynu marar kala duwan soo aragnay way simayin markaas wuu ka yar daba ka horeeyaa isagan labadooduba abu salamat ibnu cabdiraxmaan bay kaba warinayaan canina cabdiraxmaan ibni cawfe can caaishata umi lmu'miniina radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa yusalii mid tukada fayaqra'u wuu aqri'ayay walxaal huwa jaalisun isagoo fadhiyu qur-aanka aqri'ayay faidaa baqiya marka uu hadho min qiraa'atihi naxwun min alaaiina aayatan aw arbaciina aayatan soddon aayadood wax ku dhow ama afartan markay qiraa'adiisii ka hadho ayuu qaama kacayo faqara'ahaa wuu aqri'ayay walxaal huwa qaa'imun isagoo taagan uma yarkacu wuu rukuucayay uma sajada waa sujuudayay yafcalu waanu samaynayay fi ragcati thaaniyati ragcada labaadna mila dalikoo intuu marka hore fadhigii iska fadhiisto oo qur-aanka intiisii badnayd aqriyo ayuu markaa rukuucdu soo dhowaatay laakiin soddon afartan aayadood meelahaasi u harsantay intii uu aqriyayay ayuu kacayay fa idaa qadaa salaatahu salaadiisa marka uu dhammaysto waa salaadii habeennimo eh nadara uu eegayay fain kuntu haddaan ahi yaqdaa mid soo jeeda taxadaa maci kollay dee waaguna waa dhow yahaybe waa ila sheekaysanayay wain kuntu haddaanay naa'imatan tu iyada huradana haddaan ahay markaasna idajaca waa jiibsanaya alxadiidka jaanibu baan ka eegaynaa qaybtan dambe fain kuntu yaqdaa taxadaa maci iyo waa waxay noo soo dhow haddii ala idhaaho oo dee salaaddii weliba sunnayaashiiyo nawaafishii iyo salaaddii habeennimo iyo dee waa imika inoo bilaabmi doontaa hore umaynaan soo arag waana xadiidku markaas umuurtaas dee iyadoo xadiid kalena way nooguba imanaysaa horta mid waxay nooguba sugan uun rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bal ijtihaadkiisii salaada habeennimo si uu ugu raagi jiru qiraa'ada u badin jirayoo lafdiga maxay ka cabirtay fa idaa baqiya min qiraa'ati baqiyana waxaa la yidhaha marka waxaa dee wixii hore intii badnayd ay tagtay cadadka yar ama waxa yar baa dee baqiyo loo isticmaalaa marka intani maaha intii uu markii hore fadhiga ku aqriyayay wax ku dhowtoona maaha waa in yaroo u harsanayd ee laakiin markaa markuu haddana soddon aayadood ama afartan aayadood bal matalan taagnaadayo dee innaga waaba inagu dheertay soddon aayadood oo ruux ama afartan aayadood soddon aayadood waa suuratu tabaarak almulk oo kale ama afartan aayadoodoo dee kaba badan inuu ruuxu taagnaado un taasna waliba waa baqiya eh rasuulka ilaahay waqtigaa dee qur-aan aada isagoo da-ah aada u culus buu haddana salaada habeennimo qur-aankeeda uu dheerayn jiray taasoo arrinta inooguba suganna waxa weeye rasuulka ilahi horta salaad sunna ay ahayd iminka halkana xanuun ma aha uu xanuunsanaye laakiin uu cuslaaday kolleyba in badan waa taagnaanayae laakiin muxuu ku bilowday salaadiisii fadhi buu ku bilowday waana kan markuu rukuuc ku dhowaaday uu kacay ee uu markaa intuu aqriyay qadar aan yarayn oo qur-aana soo rukuucay marka iyadaa waxaayee ruux hadduu fadhi ku bilowdo oo fadhi kuba rukuuco waa shay u jaa-isa way u bannaan tahay hadduu taagni ku bilowdo oo uu taagni dee ku dhammaysana salaaddii sunno ahayd way u bannaan tahay maxaa xadiidka inooguba sugan ruuxii imika bal tan uu isagu tarjamaystee ruuxii waa qiyaas baabkeed ee ruuxii xanuunsanaye ruuxii sunno tukanaya hadduu marka hore fadhi iskagama galo intii uu aqriyayo uu aqriyo markay rukuucdu dhowaato uu intuu kaco wax aqriyo qur-aankii kaba mido uu soo rukuuco rasuulka ilaahi waa saa uu sameeyo way bannaan tahay hadduu marka horeba intuu taagni waxa weeyaan dee waa waa xaalo labaad xadiidka kuma sugneen laakiin bal mee meel bay kagaba sugnaanaysaaye wax diidayaa ma jirtee intuu taagni marka hore ku bilowdo marka dambe uu iska fadhiistay intaanu fadhigii kuba rukuucana iyadna shay jaa-isa weeyaanbo culimada qaar baa yidhaha kol hadduu taagni ku bilowday fadhi uma guuri karo laakiin rasuulka ilaahi ragcaddii labaadba ina ragcaddaa waa kanoo aakhirkeedii kacay ee qiraa'adii aqriya soddon ama afartan aayadoodee taagni ka soo rukuucay halkii dambe ugaba kicilaa tii labaad waa kan haddana fadhi iska fadhiistay oo bal matalan waxba wax dee manciyaya maba jiraan waa shay iskaba jaa-isa ee bal markaa taasi way wax banaanba weeye waana kaa ka waday wuxuu sheekhu halkan ugaba qiyaas qaatayno waa taa uu tarjamada dhigtay ruuxii xanuunsanayay ee isagoo markii hore kari la-aa taagnidii karay inuu istaago salaadiisii hore kuma noqonayo oo lama odhanayo dib u soo bilow eh intii ka dambeeyey u hadhsanayd ayuunbuu taagnidii laakiin la imanayaa inay imika u karayo waa markaa taagnidii baa waajibkiisu ay noqotay iyo faradkiisuy markaasuu deeta saa kuba tukanaya intaasba weeye waa intan amaa qaybahan kale ee bal matala fain kuntu yaqdaa taxadaa macii iyo way inoo iman doontaa insha allahu tacaala iyada iyo dee bal axaadiida kale bal matalan taas inooguba imaanaysa bal markaan kolley waa umuurahan xadiidkuna ta inooguba sugana waxa weeyaan inaanay shardi ahayn ruuxii fadhi ku bilowday salaada naafilada inuu fadhi kaba soo rukuuco kii taagni ku bilowdayna inuu taagni xaggeed kaba soo rukuuca shardi inaanay ahayn naafiladii inuu deesa yeeli karo taasi waa xadiidka ta inooguba sugan bal kolley mujalladkii labaad waa ii dhammaaday mid baan is jirin laakiin badankeenu isku wada mid baan nahay baan filayaayo u wada dhawaada markii horaas lahaa baan kusii dareen laakiin halkaas inoogu joogi doonaa insha allahu tacaala sababto waan soo qaato oon ku talagala anigu se waxaan u arkay inay dadku wada badan yihinba taasoo dee markaa dadka waxay kusoo wada dhacayaan bilaa kitaab allah subxaana wa tacaala aclam